iyadoo uu socdo dhismaha wadooyinka xiriiriya magaalada muqdisho iyo caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa waxaa lagu farxo ku tilmaamay shacabka magaalada jowhar waxayna soo dhaweeyeen dhismaha cusub ee lagu dhisayo wadooyinkaasi haddaba qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa soo dhaweeyay dhismaha lagu bilaabay magaalada jowhar iyo caasimada muqdisho waxaan halkan aad ayaan uga faraxsanahay wadada ka baxda jowhar ilaa iyo xamar in dhismaheeda la bilaabay socoto waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa madaxda hirshabeelle iyo maamulkeeda waxaan leeyahay horey u socdaa dadaalkiin halkan kasii wada waxaad dhisaysaan wado loo baahanya in la dhiso aad ayaad u mahadsantihiin farxadeeda lama soo koobi karo soo waxaad dhisaysiin wadadii ka bixaysay jowhar ilaa xamro waxa fududaatoona kabaaridii iyo iska socodkii muqdisho iyo inta jowhar udhexeyso waxaa kaloo fududaadoona xiriirada kaleento gobolada iyo caasimada insha alla waxaa rajeynayaa intaa in ka badan in aad gaari doontaano waan ku faraxsanah laamiyada jowhar iyo xamar isku xirto dhismaha ka socda waxaani leeyahay horu socda maamulka iyo madaxda hirshabeelle maasha allah aad ayaa ugu faraxsanahay dhismaha lagu dhisayo wadooyinkii burbursanaa ee magaalada jowhar iyo muqdisho xiriiriya ayaa waxa ay ka mid tahay horumarka ay ku tilaabsanayso magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle